qodobka koowaad magacaabista guddiga wuxuu u magacaabayaa mudanayaasha hoos ku qoran guddiga dabagalka iyo baarista weerarkii guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid senator maxamed amiin sheekh cusmaan guddoomiye senator axmed xaashi maxamuud guddoomiye ku-xigeen senator cabdirisaaq axmed cali xubin senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag xubin senator cabdulaahi cabdi garuun xubin qodobka labaad xilka guddiga guddiga sare ku magacaaban wuxuu u xilsaaran yahay arrimaha soo socda kow samaynta nidaam wada shaqayn hoose oo ay ku wada shaqeeyaan guddigan iyo guddiga golaha shacabka loo soo magacaabi doono labo dabagalka iyo helidda warbixin baariseed ee ay soo gebagabeeyeen guddigii madaxweynuhu u magacaabay dabagalka sababaha xukuumaddu ilaa haatan aanay u qaadin wax tallaabo ah oo lagu xaqiijinayo cadaaladda uu xaqa u leeyahay sanatarka lagu xadgudbay afar soo ururinta xog buuxda oo ku saabsan weerarka iyagoo waraysi la yeelanaya dhammaan cid walba oo ay khusayso aqalkuna wuxuu farayaa in ay cid walba u fududayso guddiga gudashada xilka loo igmaday shan diyaarinta warbixin buuxda